haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure ayay nala socodsiinaya
degeystayaal mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaa dabcan sugeysaa barnaamijka hambalyada iyo heesahana waxaan kusoo qaadnaa heesaha islena dhegeystayaashana way ka heli doonaan iyo weliba warqadaha iyo dhambaalada ay noo soo diraan dhegeystayaashana dhambaalka ugu horeeya haddaad soo qabto waxaa diraya macalimiinta iyo ardayda baa layidhi fasalka laba iyo tobnaad ustaad axmed xaashi cabdiraxmaan dhiile iyo sidoo kale maamulka iskuul maxamed cumar gadhi baa la yidhi iyo maamula ku-xigeenka marka maamulkii iskuulladiin baa lasoo qoray laakiin iskuulka midkuu yahay meeshuu ku yaalla intaba halkan kuma cadda haddaanay soo socon maamul ku-xigeenka baa la yidhi ustaad xasan maxamed xayow iyo maxamed axmed xasan koronto iyo maxamed cabdi maxamed daahir xuseen cabdi daahir neero iyo ibraahim cumar axmed waa ibraahim blue cabdiraxmaan xaaji maxamed maracade axmed cabdulle maxamed iyo ardayda kale ah baa la yidhi najmo axmed faarax najmo nalka iyo maymuun ibraahim maxamed waa maymuun maanka iyo sidoo kale iqra xasan maxamed iyo jamaad aadan abikar iyo ugu dambayntii hodan yuusuf cabdulaahi dhammaan dadkana waxay tahnida oo soo dirayaan anise muuse ibraahim oo loo yaqaano aragsan iyo maxamed ibraahim cabdi oo ku aqalgalay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag baa layidhi waxaana ay si gaara ugu sii aqalgaleen baa layidhi laanta bacaadaha baa layidhi waxaana leenaha bay ihahdeen noqda kuwii isku waara wiil yacaano gabar yacaanona waa loogu duceeyey aamiin waxaa noo baaqaya aaba axmed maxamed diriye oo nacnac loo yaqaan iyo hooyo faadumo jirde nuur iyo cabdicasiis axmed maxamed diriye iyo cabdulqaadir axmed maxamed diriye khaalid axmed maxamed diriye iyo nuure axmed maxamed diriye iyo odageeda iyo huda axmed maxamed diriye iyo odageeda iyo caruurtooda iyo ayeeyo khadiijo ismaaciil iyo ayeeyo ardo cabdulaahi diriye dhammaan reer axmed maxamed diriye nacnac waxa ay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan mawliid muuse maxamuud iyo waxaay yidhaahdeen nimco aadan maxamuud oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waaraa aniguna aaminayaan raacinaya dhambaalkana waa meher waxaana uu ka yimid aabe muuse maxamed jaamac iyo hooye kiise maxamuud diriye khadar nuur ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa nimco muuse maxamuud iyo nadra muuse maxamuud iyo odageeda iyo caasho muuse maxamuud iyo odageeda siciid muuse maxamuud iyo kowthar muuse maxamuud iyo sucaad muuse maxamuud iyo samiiro muuse maxamuud iyo safo baa la yidhi khadar nuur iyo farduus ismaaciil aw salaan iyo hanad ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed dhammaan reer muuse maxamed waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mawlida muuse maxamuud iyo ooridiisa baa la yidhi marwo nimco aadan maxamuud oo meherkoodu uu ka qabsoomay hotel xaraf ee magaalada hargeysa eebba ha ka yeela bay leeyihiin qoys lagu nagaado oo nolosha ku xasila annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin heesta ugu horreysa dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno waa sabab kale hamoodine suntaadii habeenada waan ka seexa waayey waxaa ku luqeynaysaa hibo maxamed hibo nuura
siday tahay nabtaydiyo lama socotid hawla sanada hani haystee siday tahay nabtaydiyo lama socotid hawla sanada hani haystee sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quuso waa inaan salgaadhe sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quuso waa inaan salgaadhe adna sibi ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee adna sibi ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado intaad soo dhowaatee adna sibi ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee adna sibi ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado intaad soo dhowaatee sabab kale mamadine sabab kale hamadine runtaadii habeenadan waan ka seexan waayo teedahadii koyse sabab kale hamadine sabab kale hamadine runtaadii habeenadan waan ka seexan waayo teedahadii xalay baan taqdii dhexe sarirtaan ku jiifsaday sagaal jeer ka dooso xalay baan taqdii dhexe sarirtaan ku jiifsaday sagaal jeer ka dooso sudiga cadcadiyo soldiya abaarba sahayli fadhiise sudiga cadcadiyo soldiya abaarba sahayli fadhiise adna way tagtaagto subaxadaani saragniyo adna way tagtaagto subaxadaani saragniyo saacadana kuulin ima kala sokayside adna way tagtaagto subaxadaani saragniyo
sabab kale ha moodine waa hibow codkeedii aad moodo shimbir aroortii marka lasoo tooso waxaan xasuustaa soomaaliya shimbiraha markay geedka soo fuulaan intaan digaagii iyo diiqii iyo shanqarahooda ku toosin jjjb codkaas dhegahuu u roonaa oo la fool dhaqan maalintaadiiyo dhan ayay qurxinayaan marka markay shimbirahaas shanqartooda ay dhegaha kusoo dhacaan marka laga diyaar garoobaya maalinta cod macaan ama fanaanada hibe maxamed hodoniba nuura codkeed ayuu ahaay heestii sabab kale waxaan filaya dhegeystayaal fara badan inay si weyn uga heleen heestaasi dhinacii dhambaalada mar kale ama dhinacaga mise dhinaca ibraahim caasho aan kaa horumaraya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maryan isaaq iyo saygeeda mursal cali iyo waxay yidhahdeen daahir cali shinqulow iyo xaaskiisa salaado iyo cabdinaasir daahir cali iyo waxay yidhahdeen suleymaan sheekh xasan geedi iyo dhammaanba reer shinqulow waxa ay jecel yihiin tahniyad iyo heestanba inay gaarsiiyaan maxamed cali caato iyo ruqiyo cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay dhagaxley kenya waxayna leeyihiin ducadu waa dhankiina waxaa leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay ruqiyo cabdulaahi iyo maxamed cali caato ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo eebbana uu kala siiyo bashbash iyo barwaaqo eebbana uu kala siiyo ubad qayr qaba dhambaalkanna waxaa ugu horreeya aabe sheekh nuur cali cabdi iyo hooye faadumo ibraahim cali iyo cali xuseen cilmi iyo cabdulcasiis sheekh nuur cali iyo ismaaciil sheekh nuur cali iyo canab sheekh nuur cali iyo aamine sheekh nuur cali iyo aadan sheekh nuur cali iyo nasro sheekh nuur cali iyo habadhyar baa la yidhi batuulo sharuur tinle iyo sidoo kale habaryar faadumo malabow tinle iyo ugu dambayntii habaryar ceeblo medey waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi maxamed sheekh cali nuur iyo aroosadda baa layidhi maryan maxamed faarax arooskooduu ka dhacay dalka kanada waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu baraaro ee lagu nagaado ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray doctor maxamuud yusur maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen cabdullaahi yusur maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo xaawo maxamed iyo caruurteeda hooyo sureer xareeb jaamac iyo caruurteeda iyo faadumo yaasiin jaamac waa wariyaheena v o a ee magaalada boosaaso iyo caruurteeda iyo odageeda iyo cabdiraxmaan maxamed weyre xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan axmed yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo siciid ow ciise muuse xaawo maxamed garyare iyo camran maxamed maxamuud iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo jaamac ciid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fawziye axmed maxamed tube iyo caruurtooda iyo sucdi yuusuf maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaanba asxaabta waxa ay ku sugan yihiin dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad ay u duraan heestaana ay la dhegeystaan jimcaale maxamed yusur iyo farxiyo maxamed faarax oo gabarh ugu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaasi oo loo bixiyey faadumo jimcaale waxay leeyihiin allah ka dhigo tii dalkeeda diinteeda iyo dadkeeda anfacda aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaanu raacinayaa warqadanna waa waraaqa tahniyad meher wacan lagu soo bilaabay waxaana ugu horeysa faadumo cabdi cali iyo reer cabdi cali xayd iyo reer diirye cali xayd iyo reer nuur qodob baa la yidhi iyo sidoo kale reer faarax dhagan iyo hooyo samsam faarax dhagan iyo sidoo kale aamina baa la yidhi dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha kalaha baa la yidhi cabdilcasiis axmed xasan iyo xaaskiisa aamina nuur maxamed waxay ku magac dheer tahay aamina nuur qodob dhammaan dadkaasi hambalyada dirayana waxay kala joogaan magaalooyinka ku yaala soomaaliya ethoobiya maraykanka iyo yurub dhanka ducadana waxaa la yidhi waa cashucuud iyo daanduray anaa ibraahim uu ducadan qaadanaya waxaan ugu duceynaya arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada oo bad wanaagsanna lagu kala helo aamiin soo doon aan ku daawade waxaa wadajir ugu loqeynaya cabdi holan iyo nimco yaasin caraale
Thank you. doonto cidda doonta dabka le barmante aan jeclahay dayaxni adduunka sodeg sodeg sodaga ku dhawaade isodon isodon isodonta dabka le sodeg sodeg sodaga ku dhawaade isodon isodon isodonta dabka le
isodeg aan ku daawade codadkii macaana ee fanaanka cabdi holland iyo nimco yaasiin caraal intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinaca warqadaha ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan markana soo qabanayo waxa uu ka yimid waa tahaniyad dhalasho baa la yidhi oo ka timid faadumo iyo yaasiin jaamac baa layidhi waa tahay marka hore waanu salaamaynaa baa layidhi daadiyaasha barnaamijka marka xiga baa layidhi annagoo kale ah doctor maxamuud yusur maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi yusur maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo hooyo xaawo maxamed iyo carruurteeda hooyo sureer xareed jaamac iyo carruurteeda iyo faadumo yaasiin jaamac iyo carruurteeda cabdiraxmaan maxamed weyre xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdisalaan axmed yuusuf xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo saciid aw ciise muuse iyo xaawo maxamed garyare amran maxamed maxamuud isageeda iyo carruurteeda jaamac ciid maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa fawsiye axmed maxamed waxay ku magac dheer tahay tuube iyo carruurteeda iyo ugu dambayntii sucdi yuusuf maxamed iyo carruurteeda dhammaan dadkan waxay ku sugan yihiin baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho u dirayaan jimcaale maxamed yuusur iyo waa jimcaale maxamed yuusur baa qoran laakiin waxaan u malaynaya inay yuusuf tahay iyo farxiyo yusra sax
dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan jimcaale maxamed yuusur iyo farxiyo maxamed faarax oo dhowaane gabarh igu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi faadumo jimcaale maxamed waxaanay eeboga baryayaan inay noqoto mid dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a oo aan ugu horeeyo anigoo ah daandure iyo caashucuud stuudiyaala fadhida waxaan hambali jecelnahay inaan gaarsiino axmed cali sheekh oo ka tirsan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a iyo xaaskiisa shamsa maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay minnesota dalkan maraykanka wiilkaasi uu loo bixiyey xabiib axmed waxaan leenahay xabiibow soo barbaar
aamiin dhambaalkanna waxaa ugu horeeya xildhibaan axmed maxamed diri waxauu ku magac dheer yahay nacnac iyo cabdulaahi maxamed diriye iyo cabdiraxmaan maxamed diriye iyo maxamed waa maxamuud maxamed diriye xasan maxamed diriye cabdirashiid maxamuud diriye mawliid maxamed diriye aamine maxamed diriye iyo kinsi maxamed diriye nimco maxamed diriye iyo iido maxamed diriye iyo saynaba maxamed diriye iyo hooyo faadumo jirde nuur dhammaan reer maxamed diriye waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mawliid muuse maxamuud iyo ooridiisa marwo nimco aadan maxamuud oo meherkooda uu ka qabsoomay hotel xaraf ee magaalada hargeysa waxaana eebe uga rajeynayaan inay noqdaan qoys lagu baraaro qoys sidoo kale lagu soo hirto qoys rukunno adag ku taagan baa layidhi ilaahayna waxaanu uga rajaynaynaa inuu awlaad wanaagsan uugu deeqo annaguna waxaan leenahay aamiin ducdii iyagaabay soo dhameeyey ibraahino dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray reer cilmi cali iyo reer xuseen cilmi ooto iyo waxa ay yidhaahdeen qoyska reer axmed khayre iyo reer xasan gacal fidow iyo reer jaytaxayow iyo aabo xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini iyo maxamed xuseen cilmi iyo miski xuseen cilmi iyo sadaam xuseen cilmi xasan xuseen cilmi ismaaciil xuseen cilmi iyo cilmi xuseen cilmi iyo adeer cali cilmi cali iyo adeer xasan cilmi cali iyo waxay yidhahdeen eedaluul cilmi cali iyo adeer cabdiraxmaan cali cadow iyo adeer cabdirasaaq axmed geede aakhiro iyo adeer maxamed xuseen steli bidhe iyo waxay yidhahdeen adeer xasan abshir wehliye malafaayo iyo awowe xasan gacal fidow iyo ayeyo maryan jeyte xayow iyo abti cabdulaahi xasan gacal iyo abti cabdicasiis xasan gacal xogolof iyo abti cabdikriin xasan gacal iyo hooyo aamine xasan gacal iyo hooyo saciido xasan gacal iyo hooyo zaynab xasan gacal iyo ugu dambeysta hooyo faadumo xasan gacal waxaanay jecel yihiin inay taani u diraan maxamed axmed khayr iyo waxay yidhahdeen faadumo xuseen cilmi oto oo ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda warta nabadda waxaana ay leeyihin ducaadan kale waaye waxaan leenahay aqalgalkooda allah ka dhigo mid ay kala kulmaan nolol raaxo badan eebana uu kala siiyo ubad khayr qaba waa tahay markana waxaad nagula nasataan codka macaan fanaanada maryan mursal ciise iyo heestii shubahadda
dayaxoo dhammaystiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto subahda dayaxoo dhammaystiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobse way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobse way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda waya aan ku dehdaba farxad bay dhammayso udhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya subaxda marka aan ku dehdaba farxad bay dhammayso udhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamine inta kuma dhoobse way way way maxaad dhulkaadan mari karin labtaan ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way maxaad dhulkaadan mari karin labtaan ku dhigala hayahdaa sida dhibicda roobko dhaka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto subaxda sida dhibicda roobko dhaka bariga midhicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto hayga dhiman dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way maxaad dhulkaadan mari karin laabtaa ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine irka kuma dhoobse way way way maxaad dhulkaadan mari karin laabtaa ku dhigala subaxda dhuntaadan mari karin laabtaa ku dhigala subaxda dhuntaadan mari karin laabtaa ku dhigala subaxda
codkii maryan mursal waxaan filaya inaad ka wada bogateen mid ka mid ah labada dhambaale gacanteeda ugu dambeeya haddaan soo qabto waxaa loo dirayaa arooska iyo aroosada kale ah maxamed sheekh nuur cali iyo aroosada maryan maxamed faarax arooskaasi waxau ka dhacay dalka canada dadka taanida diraya waxaa ka mid ah aabe sheekh nuur cali cabdi iyo hooyo faadimo ibraahim cali iyo cali xuseen cilmi iyo cabdulcaziis sheekh nuur cali iyo ismaaciil sheekh nuur cali iyo canab sheekh nuur cali iyo aamine sheekh nuur cali aadan sheekh nuur cali nasro sheekh nuur cali iyo habaryar batuulo sharuur tinle iyo habaryar faadimo malabow tinle habaryar ceeblo madey baa la yidhi iyo sidoo kale asxaabta kale kalaah baa la yidhi mahdi cabdiraxmaan iyo abaayo zamsam cabdiraxmaan baa la yidhi iyo sidoo kale dhammaan ah, walaalaha kale ah baa layidhi saadaq maxamed faarax iyo liibaan maxamed faarax nicimo maxamed faarax iyo sidoo kale mune maxamed faarax iyo nuuradiin maxamed faarax iyo shamse maxamed faarax iyo ugu dambeyntii cabaas maxamed faarax iyo abti nuur jees iyo eedo xaawo maxamuud dhammaantood waxay u rajeynayaan arooska dhex maray maxamed sheekh nuur cali iyo aroosada maryan maxamed faarax in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada ubad khayr qabana lagu kala hel wiili caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin waxaa noo baaqayaa aabe doctor cabdulaahi oo muuse yuunis iyo hooyo nabiha yuusuf xaaji aadan iyo waxay yidhahdeen rashiid cabdulaahi muuse iyo raxma cabdulaahi muuse iyo farduusa cabdulaahi muuse iyo maxamed cabdulaahi muuse iyo nasre cabdulaahi muuse cabdiraxmaan cabdulaahi muuse hibe cabdulaahi muuse iyo waxay yidhaahdeen habaryare hibo xuseen deheeye iyo safiyo xuseen deheeye iyo injineer axmed xuseen muuse iyo xaaskiisa bahjo daahir fadan iyo dhammaanba carruurtooda iyo cabdifataax xuseen muuse iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdiraxmaan daa'uud muuse iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cumar daa'uud muuse iyo xaaskiisa iyo carruurtooda aabe yaasiin oo muuse yunis iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo aabe xasan oo muuse yunis iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo fahiima yaasiin oo muuse iyo carruurteeda iyo barkad yunis maxamed iyo xaaskiisa iyo hadaaye xuseen muuse iyo waxa ay yidhaahdeen qoyskeeda iyo kaltuur xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo nimco xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo ilhaan xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo roode xuseen muuse iyo qoyskeeda iyo cabdiraxmaan maxamed aadan iyo mukhtaar xuseen muuse iyo cabdiweli maxamuud ciise jamaal maxamuud ciise iyo xamsa cabdulaahi sheekh ibraahim waxaanay jecel yihiin inay taaniid iyo heestan bay gaarsiiyaan doctor mustafe xaaji maxamuud horri iyo waxaay yidhaahdeen doctoresa nuure cabdulaahi oo arooskoodu uu ka dhacay awdal waxaana ay leeyihiin ducada idinka lawaaye waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad khayr qabta aniguna aaminayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxa uu ka yimid adeer axmed maxamuud jaamac iyo carruurtiisa iyo adeer xariir maxamuud jaamac iyo carruurtiisa iyo adeer kayse maxamuud jaamac iyo sidoo kale adeer nuur maxamuud jaamac iyo cabdikariin maxamuud jaamac iyo ibraahim jaamac geedi iyo faarax ibraahim jaamac iyo hindi ibraahim jaamac iyo nimco ibraahim jaamac iyo carruurteeda iyo eedo cibaado cali geedi casho cali geedi iyo carruurteeda eedo fardaan maxamed jaamac iyo carruurteeda iyo yurub maxamuud jaamac iyo luul maxamuud jaamac istaahil maxamuud jaamac qadan maxamuud jaamac iyo ugu dambeyntii saynab maxamed jaamac dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mawlid muuse maxamuud iyo oradiisa marwo nimco aadan maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan ugu duceynaynaa bay yidhahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu dambaysa ibraahim dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa heesta alkudhigeedu yahay janow waxaa ku luqeynaysa fanaanada laki wacays iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo
Yeah. money.